Guddoomiyaha Ciidda Qaxootiga iyo barakacayaasha Jubbaland Mudane Cali Aadan Cali oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Kismaayo ayaa ka hadlay xaaladda fatahaadda ka dhashay roobab ka da'ay deegaanka Luglow oo ku yaalla waqooyiga magaalada Kismaayo ee Jubbaland. Qoysaskan oo deganaa deegaanka Luglow ayaa la isugu geeyay masaajidyo meesha ka dhow si naftooda loo badbaadiyo. Guddoomiyaha Ciidda Qaxootiga iyo barakacayaasha Jubbaland Mudane Cali Aadan Cali ayaa ka warbixiyay saameynta ay la kulmeen qoysaskan isagoo ka codsaday hay'adaha samafalka in gurmad lala soo gaaro qoysaskan.
qayladhaan aan ka qayladhaaminayno een, roobabka tan iyo shalay da'ay xagga waqooyiga Kismaayo ka da'ayay Een, kulleyna digniinadu waa badan yihiin oo waad la socotaan roobabka waxaa la sheegayaa roobabkii ugu badnaa inay nagu soo wajahan yihiin digniinadii hadda afar iyo labaatankii saac ugu dambeysay la sheegay marka anigu hadda si gaar ahaan waxaan rabaa inaan oga hadlo een, roobabkii shalay casarkii ka da'ay een, waqooyiga Kismaayo gaar ahaan eriyada Luglow halkaas oo ay ku nooleeyeen in ka badan sagaal kun oo qoys oo barakacayaal ay ku noolaayeen Een, sida idinkuba indhihiina aada kusoo aragteen xalay dadkii ku noolaa laga bilaabo Istanbul ilaa Xaaji Weyne iyo Buulo Bartire xalay waxaa lagu bariyay waagu ugu bariyay Taagni dadka intooda badan waxaa la isugu geeyey masaajidii baa loo kala qaybiyey boolisha xumaa ay ku jireen daadad baa qaaday wixii yaraa ee raashina u yaaleyna daadadkii baa la tegey marka waxay noqotay nafta in la badbaadiyo masaajidii baa dadka loo kala qaybiyey dee masaajida dunida waad garanaysaane dadka baaxadda le inaanay qaadi karin runtii dhul waan haysanaa dee dowladda jubbaland dhul bay ugu deeqday dadkan barakacayaasha ah dhulkii laftigiisa hadda biyaa fadhiistay waad ka wareysan dhulkii laga dhisay guryu ay ka dhisnaayeen xitaa mas-uulii xalay inta badan inay dumeen marka xalka ugu dhow ee hadda dadkaasi aan u sameyn karna waxay noqonaysaa bal inaan dhulka luglow marka laga soo dalcadda laga soo dego iyo buulo bartalento dh dhulka arriguduudada ayaan ku fikirayn inaan isugu geyno waxaan baaq u dirayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed dadkaasi waxay u baahan yihiin gargaar deg deg ah in lala soo gaaro gaar ahaan culamaa udiinka waxgaradka ganacsatada soomaaliyeed waxaa kaloo raacinaa dee hay-adaha samafalka wadanka ka shaqeeyay u n agencieska dee iyagoo runtii dee digniinada iyo notisyada badan inta badan ayagay ka imaataa gaar ahaan oja iyo f f a o swalim ayaa ka warbixinada iyo digniinada soo bixiya ayagana waxaan dhehi lahaa dee digniin keliya ma ahe eh waxaan u baahannahay in si dhabaa loo istaago gedo iyadu waxa weeyaan meel meel dhaanta male waxaan ku baaqayaa dhammaan wixii soomaaliya dhii wixii dhiig loo kac ay taagan tahay soomaalida inay fadhiga ka kacdo war haddaynan annagu wax istarin cid waxayna taraysa ma leh roobabkan ayaa saameyn badan waxaa kala kulmay dadka barakacayaasha ah maadaama aysan haysan hooy ay ka galaan dhibicda roobka iyo qabowga habeenkii